Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay shir u dhexeeya iskaashatada beeralayda Soomaaliyeed, Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha ka ganacsada dalagyada kala duwan ee beeraha ka soo go'a. Shirka oo ka dhacay xarunta wasaaradda beeraha ayaa looga hadlay horumarinta wax soo saarka beeraha Soomaaliya. Xubno ka mid a iskaashatada beeralayda Soomaaliyeed ayaa ku ammaanay wasaaradda beeraha doorka ay ka qaadato taageeridda beeralayda.
ujeedadeyana waa waxa weeye maareeye oo maaragtay waxyaalaha ay dareemayaan mar kasta u taagan sida bacriminta isbaarooyinka inuu dalagu soo gaaro suuqyada haddana maanta mid kale oo farxad leh ayay kusoo dareen oo ah in loo soo celiyo kayjigii waxa weeye kayjigi wuxuu nagu hayay culays badan dhibaato badan ayuu nagu hayay in la sameeyo miisaan in waxna lakaga gato miisaanna waxna lakaga qaato ayadana waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan ha la soo celiyo haddana aad tidhi masajkii beeralayda aad qaaday aada gudbisay oo toa ku mahadsan tahay shaqada wanaagsan runtii aad qabatay oo ahaa kow in la qaado culayskii saarnaa filtrizerka iyo shuruucdan oo afarta ah iyo dhisidda hay-adda oo saaris intaba waa kaaga mahad celinaynaa sababtoo ah shuruucdaas haddaysan dhismin wax badan oo beera laga hadlaa laga mahadli karo waa aadan ugu mahad celinaynaa wasiirka ma koobi karno mahaddiisa karafoonkan kali kuma soo koobi karno iyo ragga la shaqaynaya baalashiisa ahaa waayo waa wasiirka inta yaray nala joogay aan dareennay dhibaatooyinka beeralayda haysato inuu mid u taagan yahay oo ay ka mid yihiin waxyaaba aan iloobi karin inuu intuu baxo jakboyntiga eyga ku baaraya uu taagan yahay social media u dhex yaala marka qof intaasi dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda shirka waxaanu u xil saarannahay inaanu kordhinno cuntada dalka marka dalag kasta inaanu badinno waa mas-uuliyad baa naga saaran wax kastoo la beeraayo laakiin waxaanu leenahay waxyaalo target crows la dhaho waanu doonayno meelo gaara inaanu gaadhsiino sarbalcas ama amaanu badinno sarbalaas maybe inaanaan waqti badan gaadhsiin karay laakiin inaan badino beeralayda toddobadaa dala ka shaqaynaysa meel kastay joogto tiro koobno wixii uga soo go-a higtarka ogaano wixii aan ku biirin karnana isku dayno